Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid a ganacsatada suuq mujinga ee wajeer oo ka mahad celiyey dallado loo qeybiyey reyla waxa uu taageerayaashiisa u ballan qaaday inuu saaxadda siyaasadeed ee dalka kasii mid ahaan doono dhalinyaro kasoo jeeda deegaanada galmudugna deeq lacaga iska aruuriyeen ayay gaarsiiyeen qoyska taliya cabdi sulnuug oo kamid ahaa saraakiisha sarsare ciidanka xooga dalka kuna geeriyooday dagaalada al-shabaab ka dhanka ah ee galgaduud ka socdaya mudug subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo axad ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay tobanka bish saddexaad labada kun iyo labaatan iyo afar kusoo dhawaada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan hogaamiyaha isbaahaysiga mucaaradka azimilo mojo wankenya raila odinga ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka gudoomiyaha guddiga midooda afrika e u aanun si buuxda dhinac isaga dhigi doonin ama uga istaagi doonin saaxadda siyaasadeed ee dalka waxa uu deegaanka kibrah ee ismaamulka nairobi ka sheegay inuu xilkaasi ugu adeegi doono qaaradda afrika iyo dalkani kenya labadaba reelo odinga ayaa uu hoosta ka xariiqay in markasta waa markasta oo looga baahdo jihaynta siyaasadeed uu diyaar yahay waxa uu tilmaamay inuu si dhow ula socon doono waxyaabaha ka taagan kenya si uu kaalin uga qaato sixidda khaladaadka jira
Mimi ninafuraha sana mimi sema mambo mengi zaidi Watu wamesikia mimi nataka kwenda kuwa rais wa jumuiya ya Afrika, lakini baba iko hapa. Kwa hivyo watu ambao wanasema ati baba anatoka sijui baba nani, wanahangaika, anasema ng'oo, baba yuko tu hapa, na wakati ikifika, mkinitaka, mkinitaka baba na mkiniita, ntaitika. So walisema eh? Zamani tulikuwa tumeimba, tulikuwa tunaimba nikitwa ntaitika, nikitwa ntaitika, nikitwa ntaitika kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia kutumikia kutumikia wana Kenya oh.
ganacsatada suuq mujinga ee magaalada wajeer ayaa waxay u mahad celiyeen wakiilka dumarka ee ismaamulka wajeer faadumo geedi jeexow waa faadumo cabdi jeexow oo iyadu u qaybisay dallado ay ka harsadaan qoraxda waxay sheegeen in agabkan ay baahi weyn u qabeen iyaga oo ka codsaday inay taageero dheeraad ah u fidiso alaykum raxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan ku faraxsannahaa inaan umaraamta inoo imaatay annaga waxaa waaye bilcaanta ku shaqaysta suuqajiinka qorraxaan fadhinne amrela inoo keentay aad bay u mahadsan taha mahad weyn baan u celinaynaa maadaama annaga waxaa waaye haddaan nahan haweenka oo degan suuqajiinka mar haddaan doorano umareeb waa inay faa'iido wax noo siiso oo waxna dorto weli amrela kelix ma rabno waxaan rabno wax kale inay masaacido badan la siiso sida haanta biyaha lagu shubana sida maxay ahayd harqaamaay bixisaan maqalne waxaas kulli waa u baahannaa waan ku faraxsannaha aad iyo aad bay u mahadsan taha mahad weyn baan u celinaynaa wallaahi tallaabada qaadda waa tallaabo weyn hadday saa ku sii socoto horumar ay sii gaaraysaa aadna waa ugu faraxsannaha waa mahadsan tahay walaashayna saamka dambana iidaan la rabnaa waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol qorraxda waxaan iskaga celinayna siisi waa mahadsan tahay gabadhaayna waa mahadsan tahay waxaan qorraxda ka hergalnayna siisi qabashuuqa noogu imaada waana soo booqday waa mahadsan tahay mahadaan u celinne
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
dhalinyaro iyo saraakiil kasoo jeeda deegaanada maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa lacag dhan soddon kun oo doolar waxay iska soo aruuriyeen ay ku wareejiyeen qoyska iyo caruurta uu ka geeriyooda allah u naxariista ee taliye waa taliyihii guutada sideed iyo tobnaad ee ciidanka gorgor xooga dalka soomaaliya cabdi maxamed suulnuug kaasi oo bilowgii sanadkan lagu dilay dagaalada ciidanka xooga soomaaliya ee al-shabaab ku dhex maraya deegaanada maamulka galmudug taliya sulnuga ayaa ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee kaalinta weyn ka qaadanayay dagaalka al-shabaab lagula jiray waxay sheegeen dadka iska soo aruuriyey lacagtan deeqda ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin maamulka galmudug kan hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya ka mid ah in taliya sulnuug naftiisa uu horay sidii uu u xoreyn lahaa deegaanada maamulka galmudug dadka deegaanadaasi kasoo jeeda ee isxilqaamana ay kaga mahadcelinayaan runtii waxa yar ee aan caawa halkan ku bixinayno waxaa soo qorsheeyay reer galmudug oo hogaankooda iyo mas-uuliyiintooda ee dhammaantood ay iskaashanayaan waana uga mahad celinaynaa cabdi maxamed suulnug oo reer galmudug ku weynaa inuu reer galmudug ku weynaana waxaa muujinaysa sida aan ula dareensannay markii uu geeriyooday aniga oo ku hadlaya afka guddiga aniga oo ku hadlaya ciidamada qaranka sida ee isugu jira qeybada galbedeed waxaan dareemaynaa suulnugyaal badan ayaa insha allah tacala jooga mana uusan ku bixinin hilmaan la-aan ee waddo aan ognahay wadanooda sugaysa ayuu ku baxay insha allah ayadana waa mari doonaa taliya suulnuga markii ugu dambeysay oo soo mariyay deegaanka magaalada dhuusamareeb ayaa ku martiqaadna asiga ciidankiisa awalna wuxuu ahaa nin deegaanka laga mid ahaa waxa ka muuqda meeshaan wax la iska yidhi maaha waa wuxuu dadka ka kasbaday runtii waxaan aada ugu mahad celinayaa dhallinyarada reer galmudug ee arrintan isu taagay ee hadda ay nagala joogaan najiib iyo afrika iyo boqor fahad ay nagala joogaan calas iyo ragga kaleeto maqan dhammaan dhammaantood waan u mahad celinayaa waajib annagana saarnaa bay qaateen oo ay guteen waxaa rabaa markaa garashada dadka reer galmudug ay garteen inay walaalkood oo u taagnaa maadaama gobolkaas uu u joogay howlgal oo uusan ahayn gobol uu deegaanhana ka soo jeedo laakiin uu howlgal iyo inuu dhiiggiisa oo u shubo shacabka reer galmudug isagoo ka turjumaya difaaca dalka iyo dagaalka lagula jira khawaariijta waxaan leeyahay reer galmudugna waa garteen waxaan isleeyahay hadday tahay xaflado badan munaasabado badan oo loogu duceynayo munaasabado badan oo diin loogu akhrinayo galmudugna waa ka dhacday magaalada caasimaddana way ka dhacday cabdi wuxuu kasoo dagaalamay gobol fara badan oo ka dagaalamay reer galmudug waa dadka keliya ee loo dhiman kara cabdi intii tacsiyada tiri days ay tacsiyada socoto wuxuu sameeyeen reer galmudug waxay ugu magac dareen iskoolkii xarar dheere oo ay yidhaahdeen iskuulka primary secondary cabdi suuliga ugu magac dareen sidoo kale waxaa la sheegay shacabweynaha ku nool degmada la yidhaahdo wisil tiri days bay qur-aan akrinayeen wasilaahini guugya gobolka hiiraan wasuulu ku dhashay lagama aan akrinin qur-aankaas reer galmudug mar walba dadnimo iyo maaragtay karti dheeraad ah lagu lagu xaman jiray ama loo sheegi waa uga mahad celinaynaa xasuusta wax kastay ka qaalisanta wax kastay ka muhiimsan tahay in lagu xasuusto oo lagu yidhaahdo mee qasirka halaa dhimatay oon ogna oo cid meel ka soo qaaday ayna jirin qaranka u dhintay suulnuuge laakiin inta aad qabateen waa dheeri waa isxilqaan gaara abaal qof galaa maaragtay badan laakiin qof gudaas yar dad guda waa yar yihiin marka runtii galmudug aadaan uga mahad celinaynaa sidii xildhibaankii khaliif uu ugu mahad celiyey annaga waxaan aaminsanahay deegaano kale oo soomaaliya ka mid a hadday waxaan suuluugu ku dhiman lahaa allah u naxariiste inta maantana la maray iyo maalintii la aasayey iyo maalintii meeshaan loogu qabtay tacsiyada iyo maanta intaan la daba joogo dhallinyaradaas inaan ka helayno waa yar tahay marka waxay noo muujinaysaa garab istaag dhammaan reer galmudug oo aan u kala harin inay maaragta halkaa noogu yimaadaan maalintuu geeriyooday ilaa intaan isku taxallujiyey in ilmihii iyo familkii iyo qoyskii khaaska ahay oo ka dhintay walaalkeen suulug inay wax taraan oo ay jeebabkooda inay gacanta geliyaan ay ku sadaqaystaan sharaf ay muujin ay arrintaas leedahay milgay leedahay ee reer galmudugna qiimaha iyo sharafta lagu yaqaanay ayay markhaati kasii dhigaysaa aad ayaa u mahadsantihiin aadaan idinka mahad celinaynaa waana waana tusaale fiicana u noqoteen soomaaliya ciidanka xooga dalkana niyadooda iyo dadnimadooda qofkii sida suulugoo kaleenta asigoo naftiisa u huray in sidaa loo weyneeyo markhaati waxay u tahay in nafta qofka soomaaliga khaasatan ciidamada iyo saraakiisha safka hore ku dhimanaysa maalin kasta in sidaas aan u weyneyna inay tusaale fiican aada soomaaliya u suubiseen taliya guutada sideed tobnaad ciidanka gorgor ee xooga dalka soomaaliya cabdi maxamed suulnuug ayaa bilowgii sanadkan waxa uu ku geeriyooda dagaal culus oo gobolka muddo ku dhex maray ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo al-shabaab waxaana uu kamid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidamadaasi hogaaminayay dadka ku nool deegaanada maamulka galmudug ee deegaanadooda isagoo xoreynaya uu ku geeriyooday ayaa sameeyey isxilqaanka qoyskii iyo caruurtii uu ka tegay garab istaaga loogu muujinayay ugu dambeyntina milatariga israa'iil ayaa in ka badan saddex iyo toban qof oo isugu jira haween iyo caruur ku dilay weerar ay ka geysteen xerada qaxootiga ee nusayraad ee marinka khaza waxaa sidoo kale magaalada rafax ay ku burburiyeen daar la deganaa tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore waxaa duqeymaha israa'iil ee khaza lagu dilay ugu yaraan soddon kun sagaal boqol iyo lixdan qof oo falastiiniyiin ah halka la dhaawacay toddobaatan iyo laba kun shan boqol labaatan iyo afar kale warkaa kala socoteen star fm codka gobolka waqooyi bari waanage intaas warka anigu faadamaan soo jeedina maxamed oo farsameynayay warkaan warka xigeentaa ku kulmayno nabade